bsmi illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllah wslm calى nabiyina mxamed wclى aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii ku saabsanaa usuul اlfiqhiga risaalat fi usuuli اlfiqhi lilimaam alxasan bni shihaab alcukburiyi raximah اllahu tacaala waxaan shalay ka hadalnay oon dersigu meeshii ugu dambeysay aan gaarnay waxaa la yidhaha mafhuumu اlmukhaalafa marka dalaalada alfaadda waxaa ka mida manduuq iyo mafhuum aayadda ama xadiidka marna waxaa weeyaan sida ay u qorantaho nudqigeeda say u dhawaaqayso yaa xugun laga qaataa oo xugun iyo ku tusaa marna xugunka waa laga fahmaa marna xukunkii isagii baa manduuq ahoo lagu dhawaaqay marna waa mafhuum oo waa la fahmay waa laga fahmay mafhuumkii buu marka ku jiray mafhuumku laba qaybood u qeybsamaa mafhuumu lmuwaafaqa iyo mafhuumu lmukhaalafa mafhuumu lmuwaafaqa gadaal buu ka keeni doonaa hadda waxaan joognaa mafhuumu lmukhaalafa mafhuumu lmukhaalafa wuxuu kusoo wuxuu kusoo qeexay fa huwa takhsiisu shayi bidikri shay in la xuso shay in lagu gaar yeelo isaga in la sheego oo la xuso fayadullu calaa nafyi xukmi maa cadaahu waxaas la xusay wixii ka soo haray xukunka in aan uunan lahayn yaa laga qaadanaa buu ku yidhi shaygu waxaa weeyaan aayadda iyo xadiidku shay hadday sheegaan xukunna u sheegaan shaygii aynan sheegin oo midkaas cagsigiisa ahaa xukun cagsi abuu isaguna qaadanaya mafhuumulmukhaalafaha saasuu ahaa dhowr qaybood buu u qeybsamaa marka mafhuumulmukhaalafaha anwaac ayuu leeyahay anwaacdiisa waxaa ka mida waxaa la yidhaha mafhuumulxasri shaygan markii wixii la sheegay ayaa si kooban loo sheegay koobmitaankaas wixii ka baxo xukunku waa uga duwanaanayaa ayb oo waxaa ka mid a maalan marka la leeyahay laa ilaaha ila اllah laa ilaaha ila allahu macnaheed laa macbuuda bixaqin ila allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jira allah mooyaane cibaadadoo dhan ilaahay baa lagu koobay oo lagu xasriyey ayb cibaadoo dhan allah lagu xasriyey oo lagu koobay maxaa laga fahmaa marka wixii alla ka soo haray meeshaas allah baa lagu sheegay wixii alla ka soo haray cibaado male xukunka cagsigiisay aadayaan ayb mafhuumulxasriga waa mafaahiimta xooga badan uu ka mid yahay ayb waxaa ka mida mafhuumulgaaya mafhuumulgaayaha waxaa ka mida uu ku mihaaliyey musanifkana shalayna aan sheegnay falaa taxilu lahu xataa tankixa min bacdu xataa tankixa zawjan gayrah ninku hadduu naagta saddex ku furo ama dalqadii saddexaad uu ku dhammeeyo uma xalaal noqonaysa ninkeeda hore ilaa ay nin kala guursata ma ahan xataa tankixa zawjan gayrahu xukunku wuxuu ahaa ilaa nin kale ay ka guursato gaayadaas la gaaro xalaal uma aha ninkeedii hore laa taxilu ayuu xukunka ahaa haddii ay nin kala guursato xukunkii muxuu noqonaa marka laa taxilu aa laga baxayaa taxilu bau noqonayaa waa inuu xalaalba u noqonaya mafhuumulmukhaalafu waa kaa nooca labaad marka waa kaas weeyaan waa mafhuumulgaaya ayb waa mafhuumulgaaya gaayaduna marka xataa iyo ilaa yaa alfaadeeda ka mida xuruufteeda uma atimu siyaama ila alleyli alla wuxuu yidhi soonka haddii la gaaro waa beriga soonka dhammaystira oo sooma markay ramadaanka tahay ilaa habeenkii laga gaaro uma atimu asiyaama ila alleyli ilaa marka waa qaayo ilaa habeenkii laga gaaro waa la afxirnaanaya soonkii baa soconaya ayb mafhuumulmukhaalafaha waa maxayna haddii habeenkii la gaaro ilaa habeen in la gaaraa qaayo lagaaga dhigay adiga habeenkii baa la gaaray soon miyaa soconayana ma soconayo soonka waa mafhuumulmukhaalafo waay waana nooca marka qaayada ayb mafhuumu lgaaya waxaa kaloo ka mid a anwaacda mafhuumu shardi alle rasuul shayga xugun ayay shardi u xireen shardiga haddii la helo xukunka waa la helay haddii la waayana waa la waayey mafhuumulmukhaalafiyi halkaa qowluhu tacaala wain kunna ulaati xamlin faanfiquu calayhinna xataa yadacna xamlahunna wain kunna haddii ay yihiin haweenkii ulaatu xamlin kuwa yacnii markaa u saaxiiba uur oo hadday uur leeyihiin fa anfiquu calayhinna nafaqeeyo diil siiya naagtii saddexda lagu furay ee iyagu markaa dalaaq baa-ina ku maqnayd yaa marka ay uur leedahay waxaa la yidhi nafaqeeyo biil biil siiya biil maxaa laga qaadanaa marka shardiga waxaa lagu xiray inay uur leedahay haddaysan uur lahaynna fa anfiquu ma jirta markaa naca ninka nafaqana laguma laha deegaanna laguma laha markaa haddaysan uur lahayn ayb haddii ay uur leedahayna waa midda uu qur-aanku sheegay w marka wain kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhinna hadday uur leeyihiin nafaqeeyaa layidhi waxuu qofku isweydiinaya haddaysa lahaynna waxaad leedahay naagtu haddaanay uur lahayn dalaaq baa-inna ay ku maqan tahay nafaqo ma laha deliilkaaga aawo haddii lagu yidhaahdo aayaddan baad soo qabanaysaa wain kunna ulaati xamlin fa anfiquu calayhinna see u deliishatay haddii lagu yidhaahdo waxaa leedahay ilaahay sow shardi ugama dhigin uurka nafaqada waxay ku yeelanaysay sow uurka shardi uma ahayn haa haddii isaga la waayana cagsiga waay marka mafhuumulmukhaalafo waay ayb kaa marka mafhuumu shardi baa la dhahaa noocaas mafhuumulwasfigaa ka mid a wasfiga mafhuumkiisa wasfiga waa tilmaan ama ismu faacil ama ismu mafcuul ama sifa mushabaha iyo masdarkii iyo waxyaabahan oo xadiidkii nabigaaba ka mida uu yihi sala allahu calayh waali wasalam fi lganami saaima fi lganami asaa'imati zakaatun ariga foofo zakaa lagu leeyahay assaa'ima waa waa tilmaan waay marka waxaa leedahay ariga midka aan foofin ee ari carbeedka oo guryaha la yskaga haysto kun hadduu gaarana sako lagama rabo daliilkaagi aawa haddii la yidhaha fi lganami asaa'imati assaa'imati baa daliil u ancam sharcigu wuxuu uga dhigay shardi ama yacni tilmaanu yacni ariga laga sakeynayo tilmaanu ka bixiyey haddii tilmaantaa la helo waa sakeynaynaa haddii la waayo macnaheeda zaka ma jirto shaygaa zaka ma leh ayb waxaa ka mid a wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa gacantii gooya tuugi gacan goyntu goormay imaanaysaa maxaa xukunka qadciga yaa keensanayana sariqada tuugada tuugnimadaa keensanaysa ayb oo haddii marka wasaariquna waa ismu faacilo waa wasfi ninkaan tuug ahayn gacan lagama gooyi kara marka ile faqdacu xukunkan sariqadaa wadata awalba ayb qofka waxuu isweydiin karaa marka qofka inta isagoo waxado yaa laga yaabaa mararka qaar inaan laga gooynin gacantii taa iyadu waxaan leenahay marka baabkan aan ku jirno kuma xirnee xukunkii wadcigoon soo marnaybuu u laabanayaa asbaabtii iyo mawaanicdii in la waaye iyo mararka qaar baa maanic jira darteed loo daynayaa ayb taa iyadu marka waa baab kale ayb waxaa ka mid a nooca kale waa mafhuumulcadad cadadka mafhuumkiisa mafhuumulcadad waxaa la yidhaha qur-aankii iyo sunnadii tiray sheegeen tiradaas marka waxbay tiro ku sheegeen wixii ka baxsan marka xukunkaa ma soo gelayaan mafhuumulmukhaalafa ahaan haddii marka sidaa la yidhaha mafhuumulcadadka culammada fuqahada badankood ma tixgeliyaan ayb waxay yidhaahdaan mafaahiimta mafhuumulmukhaalafaha noocyada ugu daciifsan buu ka mid yahay mafhuumulcadadka waxaa ka mid a maalan nebigu marka uu leeyahay xaqu lmuslimi cala almuslimi khamsun muslimka muslimka kale xaqa uu ku leeyahay waa shan waa cadad ma la dhihi karaa marka shantan nebigu sheegay waxaan ka fahmaynaa shantaas uu sheegay wixii ka baxsan xaq inaysan ahayn muslimku muslimka kale uu ku leeyahay maya marka la leeyahay xaqu lmuslimi cala almuslimi khamsun shan waaye marka la leeyahay mid lixaad ma jiro macnaheedu sidaa weeyaan ma aha ayb oo mid lixaad iyo mid toddobaad iyo mid sideedaada soo bixi karo lianna mafhuumulcadadku waa daciif isaga ha ku darsanin marka tirada soo ma fahmin ilaa meelo un de yacnii iyadu qaraa-in iyo waxyaabo kale loo isticmaalayo maahani ayb taas marka xaqulmuslimi cala lmuslimi khamsun baad arkay xaqulmuslim cala lmuslimi situn iyadoo laleeyahay arkaysaa nebiga midda uu yidhi ucdiitu khamsan lam yucdahunna nabiyun qablii shan ayaa laysiiyey nebi aniga iga horreeyey aan la siinin haddii la tiriyey waxyaabaha nebiga la siiyey oo nebiyadii ka horreysa aan la siininna shan waaba ka badan yihiin see looga jawaaba markaas cadadka tirada mafhuum ma leh oo waxaa la yidhaha alcadadu laa mafhuuma lahu ayb sida xooga badanoo jumhuurta usuuliyiintu u badan yihiin saas waa ayb waxaa ka mid a sidoo kale mafaahiimta mafhuumu darfi darfu zamaan iyo darfu makaan miduu doono ha noqdo mafhuumu darfiga waxaa ka mid a darfu zamaanka mafaahiimtiisa alxaju ashhuru macluumaat alla wuxuu yidhi xajka waqtigiisu waa bilo la yaqaano maxaa laga qaadanaa marka bilahaas bilo aan ahayn xaj ma jiro waa mafhuumulmukhaalafo ayb intii la sheegay wixii aan ahayn xukunka waa ka baxayaan ayb darfulmakaanka isaguna waa la mid wa antum caakifuuna fi lmasaajidi markaad ictikaafaysaan masaajidda ku ictikaafaa leey masaajiddu waa makaan waa meel masaajidii maxaa laga qaadana marka meelaan masjid ahayn inaan lagu ictikaafi karin gurigaaga iyo xaafadaada ictikaaf ma galo inaan meelaan masaajid ahayn lagu ictikaafi karin maxaa u daliila wa antum caakifuuna fi lmasaajidi baa u daliila masaajidaa laysku diray marka mafhuumulmukhaalafo meelaan masjid ahayn inaan lagu ictikaafi karin waxaa ka mid a mafhuumulcilla waxaa la yidhaahdo ayb oo waxaa lagu yidhi acdi saa'ila lixaajatihi war ninkan wax ku weydiisanaayo wax baryaaya wax sii lixaajatihi usii xaajada darteed baahida ou qaba darteed usii maxaa laga qaadanaya lixaajatihi marka haddii uunan baahi qabin oo baahidii ay dhammaato inaad waxba siinaynin ilaa cilaa lagu xiray ma ogtahay mafhuumulcilaa la yidhaha waxaa ugu dambeeya anwaacda mafhuumulmukhaalafaha mafhuumulaqabka adcafu lmafaahiim mafaahiimta kan ugu daciifsan waa ictibaarna male isagu mafhuumu laqab laqab marka la leeyahay usuuliyiintu waxay u jeedaan kullu smin jaamidin magac kastoo jaamid ah oo wax lagu magacaabo sawaaun kaana isma jinsin aw isma jamcin aw isma caynin qof ha lagu magacaabo wax walax ha lagu magacaabo wixii marka magacda ah ee wax lagu magacaabo ee magac ah isagu mafhuum lagama dhaliyo bal culummadu waxay yidhaahdaan waxaaba laga yaabaa inay gaalnimo ka ratibantaba haddii mafhuum laga dhaliyo waxaa ka mid a qowluhu tacaala muxamedun rasuulullah muxamedun muxamed waa isin muxamed rasuulullaahi waa ilaahay rasuulkiisii waay ka waran marka haddii la yidhaha maadaama moxamed rasuul alla lagu sheegay waxaan ka qaadanaynaa cidaan isaga ahayn inaysan rasuul ahayn mafhuumulmukhaalafa ahaanan uga qaadanaynaa waaba khatar rasuul kaloo nebi moxamed aan ahayn baa jirtay nebiyullaahi ciisa nebiyullaahi muusa nebiyullaahi huud saalix shucayb marka mafhuumulaqabku khatar waayo isaga haddii wax laga fahmo oo la yidhaha intii la sheegay aan ku gaabsanaynaa wixii laga aamusayna xukunka cagsigiisaan siinaynaa khatar wa muxamedun rasuulullaahi waa rasuulkii ilaahay cid allaale ciddii moxamed ka soo hartay rasuulullaahi ma ahan haddii la yidhaahdo ujeedna ma aha mana yacni waana wax khatar ah weeyaan oo laga yaabo yacni gaalnimoba keenayso ayb saa darteed marka mafhuumulaqabku ictibaar ma gala isaga ka bixi intaas aan mafhuumulaqabka iyo mafhuumulcadadka iska daa inta kale ictibaaru leeyahay waxaa iyadana sidoo kale mafhuumka marka la ictibaarinayo waa in mawaanicdiisa la waayo waxyaaba waxaa jiro mafhuumka in la ictibaariyo diidayo maalan shaaricu waxbuu ka hadlay waxna waa ka aamusay kama hadlin aamusitaanka uu ka aamusay laakiin macno kale uga aamusay ee maqsuud ma aha aamusitaanka markaasoo kale ictibaar la siin maayo culimmadu waxay ku mihaaliyaan maalan ayb waxaa dhici karta shaygan saa-il baa nebiga u yimid nin baa wax weydiinaya hal mas'alou wax ka weydiiyey mas'aladiibuu u jawaabay baahidiisuu ku jawaabay bes intii ka soo hartay ma waxaa la leeyahay marka waxaa kuma jiraan ma la dhahayo waxaa weeyaan uu qofkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkan markuu su-aalayay su-aashan baahidiisaas su-aaleed keliya unbuu ilaaliyey bis nacam inta kale inuu yaqaanaaba dhici kartaba sidaa looga aamusay ayb tii aanu aqoonin keliya inuu u sheegay marka bis ayb waxaa laga yaabaa inuu yahay wasfi kharaja makhraj alghaalib ama waaqici berigaas jiray in looga hadlay wixii kalena laga aamusay lama tixgelinayo taasoo kale oo aayadaha maalan muwaalaadka ka hadlaayo oo alla uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alkaafiriina wliyaaa min duuni اlmu'miniin gaalada ha ka dhiganina owliyo gacaltooyo ha ka dhiganina ood kalgacayl u qaadaysaan min duuni اlmu'miniina mu'miniinta ka soke adoo marka mu'miniintiina jecel inaad gaaladiina jeclaato ma la ogol yahay lama ogola iyada xataa laakiin waaqicii aayaduhu markay soo degayeen jiray yaa niman munaafiqiin baa jiray intay mu'miniinta ka tagaan iyagu marka gaalada hoosta kale xiriir kale lahaa taasaa marka waxaa weeyaan aayaddu ay ku timid ee macnuhu mafhuum cagsigiisa inuu bannaan yahay ma aha macnuhuna min duuni ilmu'miniinna ma bannaano adoo mu'miniinaan jecelahay dhahayana ma bannaano xataa ayb siyaabahaas adu waxyaaba noocaasoo tiro badan ay tilmaamaan inteeda badanna musanifka kitaabkuu ku qoray wuxuu yidhi marka ayb inteeda badanna marka waa soo sheegnay ow tacallaqa calaa shardin ka qowlihi wain kunna ulaati xamlin ayb waxaan joognay marka inuu yidhi ruwiya can yacla bni umaya annahu qaala licumara bni اlkhaaab yacla bnu umaya waxaa laga wariyey inuu cumar bnu lkhadaab ku yidhi kayfa naqsuru see salaada u gaabinaynaa waqad umminnaa annagoo nala aamin geliyey oo nala nabadgeliyey wallahu tacaala yaquulu allana uu leeyahay falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu wuxuu yidhi ilaahay falaysa calaykum korkiinna ma aha min junaaxun wax dembiya an taqsuruu inaad gaabisaan min asalaati salaada goorma in khiftum haddaad ka cabsanaysaan an yaftinakum aladiina kafaruu gaalada inay idin ciqaabaan ayb taa haddaad ka cabsanaysaan faqaala cumaru cumar marka waxa uu yidhi cajibtu mimaa cajibta minhu waxaad la yaabtaan la yaabay oo yacni su-aashu waxay tahay hadda gaalo lagama cabsanaayo welina salaada ninka musaafirkaa waa gaabiya maxaa dhacay su-aashu saasay ku timid saxaabadii macnaha shardigan in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu iyay waxay ka fahmeen qofku hadduu nabad galo salaada inuusa gaabinayn nabadgelyo haysto dariiqa ammaanku maraayo oo gaalo aan ka cabsanaynin salaad inuusan gaabin karin saas iyagu mafhuumulmukhaalafiyi bay fahmeen markaasaa cumar wuxuu yidhi waxaan la yaabay waxaad adiga la yaabtay fasaltu rasuulallaahi nabigaan su-aalay sala allahu calayh waali wasalam can dalika arrinkaa faqaala waxa uu yidhi sadaqatun tasadaqa allahu tacaala biha calaykum waa sadaqo alla uu idinku sadaqaystay faqbaluu sadaqatahu ilaahay sadaqadiisa aqbala rawaahu muslim fafahimaa cumar iyo yacla waxay ka fahmeen aayadda min taxqiiqi ibaaxati alqasri salaada gaabinteeda bannaanaanshadeeda calaa xaalati alkhawfi cabsida xaaladeeda wujuuba alitmaami bay ka fahmeen dhammaystirku inuu waajibayo xaala alamni marka nabadgelyada la qabo wacajibaha min daalika arrintaana way la yaabeen walam yadhar lahumaa mukhaalifun wax khilaafsanna uma uusan daahirino uma muuqanin walianna takhsiisa shayi shayga oo la gaar yeelo bidikri xusidda lagu gaar yeelo laabudda lahu min faa'idatin faa'iida-un yaa ku jirto mar haddii shardi lagu xiray shardiganna ilaahay ku hadlay laabudda faa-iide unbaa ku jirta wixii isaga aan ahayn waa inaynan xukunka soo gelaynin taasay la yaabeen marka nebigaas si kale u tusay marka daliil kalea lagu tusay marka fa in istawat isaa'imatu haddana wuxuu galay neefkii foofaayey iyo midka guriga joogo macluufada iyo saa'imada maxluufada midda guriga wax lagu siiyo kuma waajibayo zaka kama waajibto midda foofta laakiin zaka ka waajibto fa in istawat hadday ekaan lahaayeen alsaa'imatu iyo walmacluufatu saa'imada midda foofto iyo midda guriga wax lagu siiyo hadday xukunka ku sinaan lahaayeen falima maxaybaa khasa ou shaaricu u gaar yeelay nebigu oo u qaas yeelay alsaa'imata midda foofayso bidikri sheegitaanka muxuu iyada keliya u sheegay maca cumuumilxukmi xukunka caamnimadiisana lala qabo waalxaajatu ila albayaani waalxaajatu baahida ila albayaani in wax la caddeeyo loo qabana shaamilatun weeyaan mid wada gaarayso oo wada koobayso lilqismayni labada qayboodba yacni waxaa weeyaan wa fii saa'imati alghanami inuu yidhaahdo ereygan saa'imo ou sheego foof ou xuso macnaa ku jiro saas darteed midda aan laga helin macnahan xukunki waa ka baxday wa ilaa haddii kale faa'iido daray noqo lahayd macam saa'imada iyo macluufadaba haddii zaka laga wada rabi lahaa nebigiina uu saa'imadii keliya sheegaayay tashaarici marka waxay noqon lahayd in uu isagu markaa shay bayaankii inuu wax kala dhimaayo taasna suurtagal ma aha bal low qaala hadduu dhihi lahaa filghanami ariga azakaatu baa kuyaa ahaatay oo zakaa ku waajibayso oo yacni zakaa ka waajibayso lakaana akhsara iyada ayaa gaabnaan lahayd fi lafdi xagga dhawaaqa wa acama iyada ayaa caamsanaan lahayd fii bayaani lxukmi xukunka caddayntiisa fatadwiilu oo marka in la yidhaha fii saa'imati alghanami la dhaho dheerayntaas ligayri xaajatin dan la-aan yakuunu cabasan dheeldheel bowba noqona walaakinahu yunasahu waa laga dheereeyaa kalaamu saaxibi shariicati shareecada saaxibkeeda warkiisa canhu cabadkaa waa laga dheereeyadheeldheel waa laga fogeeyaa fa kayfa sideebaa idaa tadamana hadduu keensanayaba fa kayfa xaalku sideebuu noqonayaa idaa tadamana hadduu koobsanayo isqaada bacdi ilmaqsuudi maqsuudka qaarkiis rididiisa haddiiba uu koobsanayo xaalku waa sidee marka fayadharu waxaa muuqanayso ana alqisma almaskuuta canhu qeybta laga aamusay hayru musaawin inuu la ekayn lilmadkuuri midka la sheegay filxukmi xukunka uunan kula ekayn kii la sheegay iyo kii laga aamusay xukunku inaysan ku sinaynaa laga qaadana fa amaa isqaadu daliili lkhitaabi ayb ishkaalow meeshaan marka uga jawaabayaa fa amaa isqaadu daliililkhitaabi daliilulkhitaabka waa mafhuumulmukhaalafa hadda aan soo sheegnaye in layska tuuro la rido fii oo la riday fii jawaasi alkhulci khuluca bannaanaansadiisa xaalat alwifaaqi ninkay naagtu markay iswaafaqsan yihiin inay iskhulci karaan taa in la banneeyey haddii marka daliil laga dhigtoo lagu tuuro mafhuumulmukhaalafaha ka waran yacni waxuu rabaa inuu ku yidhaahdo haweenta marka shiqaaq uu jiro ninkay naagta dhexdooda weliba madaxtaagga iyo buuqu naagta uu ka socdo xaggeeda oo ninka isagu nafaqadii iyo waajibkii lagu lahaa uu gudanayo ninkiioo waajibkii gudanayo yaa naagtii iyadu markaa waantii ay leedahay waajibka aan iyadii ay ninkan ma rabay taagan tahay sharcigu marka wuxuu u baneeyey marka inaynan iska dabalaadlaadine khuluc wax la yihaa khulci wax la yihaa nacam ama khuluc oo ilaahay markuu khulucaa ka hadlaayey waxa uu yidhi fain khiftum anlaa yuqiimaa xuduud allaahi falaa junaaxa calayhimaa fiima iftadat bih haddaad ka cabsataan labadiinna inaad dhaqmi weysaan oo xuduuddii alle inaad oogtaan taa inaad oogi weysaan haddaad ka cabsataan dhib male waxay haweenta isku furatoo lacag ah oo marka inay ninkii tiraahdo meerkii baan kuu celinayaa iska kaydaa taasi baas male baa layidhi aayaddu maxay ku soo degtay maxay ku timid si fiican u feeri waxay ku timid marka dhibaata ay jirto fa in khiftum anlaa yuqiimaa xuduud allaahi haddaad ka cabsataan ninkan iyo naagtan isqabo inay xuduuddii allabasa oogi karin oo aynan dhaqmi karin oo xaqi alla farad yeelay meeshii uu ku dayacmaya taa haddaad ka cabsataan khuluca sameeyaa layidhi culammadii fuqahadiina waxay leeyihiin iyadoo wax dhibaataa iyo buuq iyo qaylo jirin hadday ayagu ku heshiiyaan inay naagtu iskhulucdo ninkuna uu raalli ku yahay khuluc waa ansaxa aawa mafhuumulmukhaalafiin marka shardibaa ilaila fa in khiftum baa la yidhi iyadoon cabsidaas jirin ayaa haddana khulucii laleeyahay waa bannaan yahay ma hadday taa dhacday marka haddii la yidhaha mafhuumulmukhaalafo dhanba naga daaya marka wixi aan maanta dhan ka hadlayna darishada ka tuura haddii sidaa la yidhaahdo jawaabteeduu rabaa inuu marka ka jawaabo fa amaa isqaadu daliili اlkhiaabi daliilulkhiaabkoo la rido fii jawaasi اlkhulci lagu ridana khuluca bannaanaanshadiisa xaalata alwifaaqi ninkay naagta kolkay iswaafaqsan yihiin iyo wa fii maa zaada wixii ka bato cala alacyaani sittati lixdii yacnii waxyaabood allatii lixda oo yejrii fiiha ribaa ribadu ay ku soconaysay wanaxwu daalika iyo kaa wixii la mida lidaliilin loo riday daliil daliilka oo dalla hunaaka meeshaa tusay falaa yadullu ma tusaayo kaas calaa isqaadihi mafhuumulmukhaalafihi in la tuuro fii kulli mowdicin meel kastoo min kitaabillaahi casa wajalla ilaahay kitaabkiisa ka mid a yacnii wuxuu leeyahay meelahaas la tuuray mafhuumulmukhaalafaha daliil kale ayaa loo tuuray daliil kale loo tuuray ama daliil sharciya oo daliil waxaan ujeedaa nudqi ah amase waxaa loo riday qaacida min qawaacid ilfiqhi oo fuqahadu ay ku ijmaaceen ama ay yacnii nusuus ka soo istimbaadeen marka daliil kale unbaa loo tuuray maahane oo ka xoog bataye mafhuumulmukhaalafo in kulligiis la wada tuuraayo marka macnaheedu ma aha haddii suurad ama laba ama saddex daliil uu bixiyey mafhuumulmukhaalafihi inta kale maaha in la yidhaha iyagana hala daadiyo ayb falaa yadullu ma tusaayo macnaha calaa isqaadihi ridistiisa mafhuumulmukhaalafaha in la rido fii kulli mowdicin meel kastoo min kitaabillaahi casa wajalla ilaahay kitaabkiisa ka mid ah walam yadulla mana tusin calaa isqaadihi mafhuumka riditaankiisa ra'san dudub in loo tuuro kitaabka ilaahay ma tusin fakadalika haahunaa meeshanna sidoo kale intaa wuxuu uga baxay mafhuumulmukhaalafa iyo shanigiisa wa amaa mafhuumu lkhiaabi qayb kalou galo mafhuumu lkhiaab ama mafhuumu lmuwaafaqa wax leeraha ayb kii hore wuxuu aha mukhaalafo shaygii laga hadlay iyo waxaa iskhilaafsan kan laga aamusay hadda shaygii laga hadlay iyo kii laga aamusay yaa iswaafaqayaba oon iskhilaafsanayn soo ma garanin ayb kaasaa marka mafhuumulkhiaab la yidhaha mafhuumulkhiaabku laba nooco u kala baxaa musaawi iyo owlo musaawiga waxaa la yidhaha kan lagu hadlay iyo midka laga aamusay waa siman yihiin waa siman yihiin owlahana waxaa weeyaan midka lagu hadlay iyo kan laga aamusay xukunka kan laga aamusaaba ku daranba midka laga aamusay yaa xukunkii heli og ayb musaawi iyo owlaawa marka wa amaa mafhuumulkhidaabi mafhuumulkhidaabka fa huwa tanbiihu waa baraarujin bilmanduuqi bihi kan lagu hadlay lagu baraarujiyo calaa xukmi lmaskuuti canhu kan laga aamusay xukunkiisa shaygii lagu hadlay yaa wuxuu baraarujinayaa ou tusayaaba kii laga aamusay waa isleeyihiin markaan milu xadfi lmudaafi milu xadfi lmudaafi mudaafka xadfitaankiisa oo kale ka qowlihi tacaalaa faman kaana minkum mariidan faman axadkii kaana ahaaday huwa isaguba minkum xaal ou idinka idinka mid yahay mariidan mid jiran ow amase bihi ay fiihi isaga dhexdiisa yacnii ama calayhi isaga korkiisa adan uu yahay dhib yacnii jiro uu yahay min ra'sihi madaxiisa oo madaxii marka timihii iyo madaxii xanuun marka uu ka hayo meeshaa marka maxaa ku jirana fa xalaqa xiirto xadfan tahay ninkii madaxa ka jiran ama sidiisaba u jiran muxaramaatu lixraamaa laga hadlayay qofka muxrimkae xajka ama cumrada xarmaday tinta inuu iska xiiro ma bannaanayn markaasaa waxaa laleeyahay qofkii jiran ama ninkii madaxa ka xanuunsanaya markaas ee fa xalaqa xiirtay fa calayhi korkiisa waxaa ah fidyatun fidya laga rabaa qofkaas wa macnaahu macnihiisa fa xalaqa fa fidyatun shayga marka lagu hadlay yaa wuxuu baraarujinayaa siyaaqa iyo aayadda ay ku socotaa waxay tusaysaa waxa la gooyey oon la sheegin fa xalaqada siyaaqa aayaddaa tusaysaa ayb taa waa mid wa ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisaoo kalea la mida falaa taqul lahumaa uffin falaa taqul ha u dhihin lahumaa labada waalid uffin ha dhihin uf ta'fiif ha ku samaynina uf ha dhihin tafiifkii marka adiga haddii lagu hadlay qur-aanku hadda wuxuu ku hadlay uf inaan la dhihin maxaa laga aamusayna in la garaaco waa laga aamusay maba la sheeginba laakiin uftii baa waxay tusaysaa layska reebay inaanna la garaaci karin maxaa yeele garaacistii iyo in uf la yidhaah waxaa fudud dhibka marka la fiiriyo uftaaba yarba nacam tii ka darnayd marka sharcigu inuu yidhaah ha la sameeyo macquul ma aha waa owlaha midaan hadda midda owlaha la yidhaah ayb falaa taqul musaawigana waxaa weeyaan tusaalihiis wuxuu noqonayaa ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naaran dadka agoonta maalkooda cunaayo naaray cunayaan cunistaa lag manduuqu waa waa cunista maskuutu canhugana waa maxay isticmaalka kale maalan labisashada ayaddu cunisay ka hadashay in la labisto waa laga aamusay laakiin cunistiibaa waxay ku tusaysaa inaannan lagu labiso karin jaamica ka dhexeeyaana waa isticmaal agoonka maalkiisa haddaad cunto iyo haddaad dharkii maradiisa xerato ood adiga markaa labisato shaatigiisi iyo dharkiisii qaadato waa isticmaashay halkanna cuntadii baad isticmaashay meeshanna dharkii cuntadii marka iyo iyo dharkii waa isku mid mid mid ka owleysan marka ma leh musaawi waay kaasoo kale naam waa mafhuumu lmuwaafaqa ama mafhuumu lkhitaab ayb bacdi ahlilcilmina midka owlaha qiyaas jeli bayba dhahaanba ay qaarkood culimada laakiin taas waa isilaax laa mushaaxata fi lisilaax naam wka qowlihi tacaala falaa taqul lahumaa ufin hadhihin nabaha shaaricu wuxuu baraarujiyey bita'afufi ufdhihidiiba wuxuu ku baraarujiyey calaa taxriimi shatmi cayda xaaraantinimadeeda wadarbi garaacista xaaraantinimadeeda wa saa'iri asbaabi tacniifi yacni ku qallafsanaanta asbaabta keenaysa inta kale soo hartayn liannahu maxaa yeelay inamaa manaca shaaricu wuxuu diiday min ata'fiifi uf in la yidhaahdo ta'fiifka limaabuu u reebayo oo u diiday fiihi ta'fiifka dhexdiisa ku sugan oo min aladaa dhib ah wadaalika kaagaasna fabidarbi acdam fa bidarbi garaacistaa acdamu kusii weynin badanba fayakuunu bilmanci owlaa marka fayakuunu wuxuu ahaanayaa bilmanci mancin la manciyo garaacistii owlaa mid xukunka ku owleysanba waka nahyihi sala allahu calayh waali wasalama la mida nebiga reebistiisa can itadxiyati in lagu udxiyaysto uu reebay bilcawraa'i neef cawaran yacnii marka la udxiyaysanayo neef hal illa oo hal il ay u fayowdahay midda kalena ladahay uu la-yahay in lagu udxiyaysto waa reebay xadiidkay ku timid maxaa laga aamusayna labada il neefku inuu la-yahay ayb marka ma waxaad leedahay neefku haddii uu laba il la-yahay waa lagu udxiyaysan karaa maya maxaa yeelay kownuhu inuu yahay cawar uu yahay oo marka yacni neefku cawraa ay tahay ridu ay tahay taasaa waxaa lagugu baraarujiyey oo lagugu tusay laba ilmid la-na inaan la helin waa mafhuumulmuwaafaqo owla-a kanna fa fiihi waxaa ku sugan tambiihun baraarujin cala alcamyaa'i midda labada indhood bala lianna alcamaa maxaa yeelay indhala-aanta fiihi waxaa dhexdeeda ku sugan kan indhaha la cawarun hal illa-aan iyo ziyaada iyo ziyaadatu neefku hadduu laba ilaya halna waa la-yahay iyo ziyaado weliba sii dheeryahay ayb masaa-ishan waxay ka mid tahay masaa-isha ay aada ugu ceebeeyaan nimankan daahiriyada la yidhaahdo oo waxay yidhaahdaan daahiriyada qiyaaska diidayso oo qiyaaska inkirayaan madhabkooda waxaa ku laasimaya waxaan inay ogolaadaan markaayb waxaan inay ogolaadaan yaa marka ku laasimaysa intii qur-aanku sheegay aan lagu gaabsado inta laga aamusayna yaan xukunkii oo kale la siinin maxaa imaanaya markaa laakiin iyagu aaday uga doodaan laftirkooda waxay yidhahdaan baabulqiyaas maba ahanba waxan waa baabu yacni min baab waxaa weeyaan mafhuumulkhitaab nacam mafhuumulkhitaabkana anagama diidan inay leeyihiin laakiin tasarufka daahiriyadu inay diidan yihiina marka masaa-isha markay xalinayaan waxyaaba cajiib lahaa laga arkaan ayb badanaa cilalku ma milicsadaan iyagu kaadidii in lagu kaadiyo meel biyo fadhiyaan in kaadi lala kor tago waa la reebay laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'im iyagu marka haddii qofka oo weel kusoo kaadiyo biyihii ku shugo waxay leeyihiin marka dhib male misaga ku kaadiyey kuleeyihiin taas marka waxaa weeyaan xukunkii ciladiisiioo la fiirinaynin waana cadamulfiqhi ayb masaa-il noocaasoo fara badan bay leeyihiin wa ka qowlihi sala allahu calayh waali wasalam in kaana jaamidan in kaana haddii uu yahay subaga jaamidan mid fadhiyo faanquuhaar tuura oo rida wamaa xowlahaa iyada iyo agaaraheeda waxa ah wain kaana maa'ican haddii uu yahay mid dareero ana oo markaa waxuu ku dhex baktiyo markaa fa ariiquuhu daadiya oo quba fa faraqa wuxuu kala geeyey shaaricu bayna aljaamidi waalmaa'ic waxa fadhiyo iyo waxa dareeraha ah fadalla wuxuu tusayaa anna saa'ira almaa'icaati waxyaabaha dareerayaalka inta ka soo haray subaga wixii ka soo haray fii macna samni subaga inuu la xugun yahay hadda shaaricu wuxuu kuu sheegay subag bis subaga haddii uu xarkagsan yahay ee markaa dooligii ama wax markaa uu ku baktiyo dhiig leh dabcan waa najaasaynayaa waxaan ujeedaa marka najaasayntiisaa xugun u baahan marka xadiidku wuxuu tilmaamay inta geesihiisaa tuura isaga iyo wixii geesaha geesihiisa agagaaraha tuura haddii laakiin uu dareero yahay subaga ee uu ku dhexdhaco kulli waa wada najaaseeye waay macnuhu isaga dhan marka waa la iska daadinaya wuxuu leeyahay marka subagii haddii la mihaaliyey saa'irulmaa'icaad waa la mid biyo yaroo meel kugu jiro hadday najaastii kaa dhex gasho amase yacnii uu ku dhex baktiyo dooligii wixii lamidkaa waa iska tuuraysaa oo qubaysaa maxaa yeeley biyuhu waa dareere subag unbay la macno noqonaysaa waa musaawi ayb wasaa'ir ilmeytaati fii macna alfa'rati dhinac kalena marka laga fiiriyo meyd dooligu xadiidku ka warramay wixii kale ka aamusayna dooliga unbau laxugun noqonaya haddiiba shaygu uu dhiig leeyahay wax dhiig le uu yahay wayusamaa haadaa kan waxaa lagu magacaabaa faxwa alkhiaab faxwa alkhiaabaa la yidhaahdaa kan ayb faxwalkhiaabka waxaa la yidhaha midkan owlaha qaala bacdu ahli lugati waxay yidhaahdeen ushtuqa dalika min qowlihim waxaa laga soo ishtiqaaqay min qowlihim ay leeyihiin lilabsaari waxyaabaha cuntada lagu carfiyo ayay waxay dhahaan faxan fa yuqaalu waxaa la dhahayaa faxi qidraka dherigaaga waxyaabaha cuntada lagu carfiyo ku dar oo ku shub fa summiya waxaa lagu magacaabay huwa isagu markaa faxan liannahu maxaa yeelay yubayinu wuxuu caddaynayaa macno lafdi lafdiga macnihiisa wa yudhiruhu wou muujinayaa kamaa tudhiru alabsaaru sida ay waxyaabaha cuntada lagu udgiyo oo cuntada lagu carfiyo ay u muujinayso dacma dabiikhi shaygii la bislaystay ee la karsaday dhadhankiisa siday u muujinayso waraa'ixatahu iyo urkiisa nacam wayusamaa aydan waxaa lagu magacaabaa laxna alqowli laxnu alkhiaab ama laxnu alqowlna waa la dhahaa lianna laxna alqowli maa shay weeyaan fuhima minhu laga fahmay warka bidarbinna looga fahmay nooc min alfitnati dhug ah nin baa hadlay warkiisii baa intaad maskaxda xoogaa ku yargelisay ayaa waxaa kuu soo baxay wax kale ayb kan aan hadda ka hadlaynana sidii oo kale wa walaa yusamaa daalika kaa laguma magacaabo qiyaasan laguma magacaabo buu yii marka qiyaas miyaa la dhahayaa mase mafhuumulmuwaafaqa war khilaaf ka taagan buu xoogaa ishaarayaa laakiin wax hadda kusii xiranoo saa u sii weyn ma jiro in la yidhaha qiyaas jeli baa la dhahaa iyo lama dhahe mafhuumulmuwaafaqa la yidhaahdaa mar haddii la isticmaalayo waa sidaa meeshan marka faxwal khitaabka masaa'il badanoo waxaa jirto isaga yacnii lagu tusaaleyn karo masaa-isha khilaafku dadku ay hadda ka dhexdooda ka dhex taagan ee lagu baabkan faxwal khitaabka loo deliishan karo waxaa ka mida mas'alo shaykhulislaam ibnu taymiyana uu u deliishaday masaladaa waxay tahay xadiidkan dhahaya laa tushaddu arixaalu ilaa ilaa halaaati masaajid gaadiid ama rar lama rarto ilaa saddex masjid un mooyaane masjid alxaraam wa masjid alaqsaa wa masjidii haada saddex masjid unbaa safar loo galaa ayb halkan marka waxaa weeyaan meelihii layska reebay oo aan loo safraynin oo saddexdan masaajid iyaga laga soo reebtay lama sheegin waa maskuutu canhu waa laga aamusay taasay marka waxay leeyihiin dadkii marka fahamka saxaabada iyo marka la fiiriyo waa ayi buqca meel walbo oo dadku ay barako iyagoo ka raadsanaya darteed ugu safraan meel walbo oo iyagoo barako ka raadsanaya safarka ay dadka u gelayaan ayaa nebigu uu reebay saddexdan masaajidowna soo reebay iyaga marka tabarug waa loo aadi karaayo waxaa weeyaan salaadaha lagu tukadaa aad u ajar badan waana meel marka loo qasdo wabittaali marka culimmadu waxay ka qaateen meeshan inaan loo safri karin ziyaaratu alqubuur qubuuraha marka la booqanayo waxaa shardi ah inaan loo safrin ayb masaladaa iyadaa marka waa mas'alo culamaau shaaficiya in badanoo ka midana ay qabaan waayo waxaa ka mid a imaamulxaramayn abulmacaali aljuwayni aabbihiis abu moxamed aljuwayni waa ninka fiqigana uu ka bartay imaamulxaramayn abu moxamed aljuwayni waalidka asxaabulwujuuha shaaficiyadu ka mid ahaa abulmacaali aljuwayni isagu ka mid maahayn asxaabulwujuuh amaa aabbihii waa dadka asxaabulwujuuha oo mas'aladu hadduu ku tago laleeyahay mas'aladan wej ayaa ku soo arooray shaaficiyada agteeda marka faqiih weyn buu ahaa isagaas waa qabay qaadi xusein oo fuqahada khuraasaaniyiinta shaaficiyadana sidaasuu qabay sida ibnu xajar iyo alimaamu nawowiba ay tilmaamayaan marka mas'alada ibniga oo abulmacaali aljuwayni isagu inay bannaan tahu qabay safarka safar ilaa ziyaarati alqubuur inuu bannaan yahay buu isagu qabay markay doodayaan marka waxa ay ku doodaan waxay tahay qolana tacmiimkaasay deliishataayo waxaan layska reebay waa meel kasto ayay leeyihiin fahamka saxaabadana saasaa u dhow qoladan kale iyagu abulmacaali aljuwayni iyo ragga markaa wato yacnii qowlkiisa waxay leeyihiin waxaan layska reebay waa in loo safro masaajid in lagu soo tukado nadar dartiis qofku hadduu nadro inuu masaajid hebel ilaahay waxaan u nadaray inaan masaajid hebel kusoo tukado waxaa la leeyahay meeshaan aada joogta isaga tuka waxba masaajidkaas inaad u safarta ma aha laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid yaa ku haysato marka iyagu waxay yidhaahdeen waxaa layska reebay waa masaajidda in la aado loo aado calaa sabiili nadri ilaa saddexdan ma ahan iyada laftirkeeda marka aan layskaga harin marka oo iyadaba ka soo qabo oo sidaad sheegaysaanba in xadiidka loo jeedo aawa saxwal khitaabki marka haddii masaajid layska reebay qubuurta iyo masaajidda yaa fadli badan qubuurta iyo masaajidda yaa weyn ilaahay agtiisa yaa ku weyn masaajiddaa ku weyn masaajiddii haddii layska reebay marka in safar loo aado oo kan agtaada ku yaal ku tuka lagu yiri min baabi owlaa inaan qubuuraha loo safrin waa kaga owleysantaha xukunka marka masaladan faxwal khitaabka yaa qabsanayso oo haddii dhinacooda la aado haddii dhanka kale la aadana waa sida ibnu cumar iyo abu saciidin alkhudri iyo basratu bnu abi basrata alkhifaari iyo ay qabeene iyadu marka sidaas kala w walaa yusamaa dalika kaagaa laguma magacaabo qiyaasan qiyaas laguma magacaabo wainamaa huwa waxaa weeyaan isagu mafhuumun mafhuum weeyaanoo min faxwa lafdi lafdiga daahirkiisa laga gartay ayb bilahi towfiiq sal sl